barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaan iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha maarj waa soddon sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idiin haynano waxaa ka mid a saamayn nooce ah ayaa dhoog sugistu ay ku yeelataa dhallinyarada waxbarashada ama waxbarashada dhallinyarada buufiska adiga ugu yaraan waxaa sugayaa like seven toddoba sano camal toddobadaas sano horta niyaho wax maxaa la faa'iido iyo iyo faa'iido dar waa ku jirta horta horta waxaa ka mid ah inaan ku sayga waxbarasadeeda hadda wax ii hagaago ma jirto laakiin insha allah waan rajeynayaa inaa wixiga ii hagaago mise hamiga ugu jiro inuu ii hirgalo sidoo kale waxaad maqli doontaan haasaawe ama wada sheekaysi dhex maray wiil reer miya ah iyo gabar magaalo ku kortay
dusha lagama rara awr hadduu dacayda diidaaye inaadeer ducaan kugu daroon daaha kuu shudhaye daydayo degmada reer miyigu waa dadkeenniye aa ifulaafal ma nihine macnaha xaggii heerkiinna balukac marka burdeeqay degmada reer miyigu waa dalkaygii doog iyo barwaaqaa jirtiyo dunyo caana leh dabayl caafimaad baa jirtuu daa'imkeen wadee war baa kaaga daahana qof yahay iguma diideene haye iguma diideen buu yidhi falastiinay markaa bal suugaanta ay isugu jawaabayaan suugaanta ay isugu jawaabayaan ayaan eegi doonaa goordhow inay fahantaasa ka horraysa ismaaciil aad iyo aad dhinaci heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
raaxayso weliyahow xaawakeen codkeedii aan u qaatay waxaad moodaa inay sheekada hore wada socdaane sheekooyinkaasi iyo qodobo kalena waxaad kaga bogan doontaan dhegaystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warka iyo caalamka
xaakim federaali ah ayaa oo ku sugan dalkan maraykanka ayaa sii kordhiyey xilliga hakinta amarkii fulineed ee madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu ku hor istaagayey socotada ka imanaysa lix wadan oo badankoodu ay muslimiin yihiin islamarkaana ku joojinayay qaxootiga dalalkaas ka imanaya xaakinkan oo lagu magacaabo derek watson ayaa si kumeel gaadh ah xukuumadda uga mamnuucay inay dhaqangeliyaan amarkii fulineed ee madaxweyne trump turkiga ayaa ku dhawaaqay inay soo gabagabeeyeen howlgalladoodii toddobada bil ka socda waqooyiga dalka syriya ee waxa ay ugu yeereen mintidiinta daacish iyo dagaalyahanada kurdishka looga sifeynayo gobolka ku teedsan xadka ma cadda heerka uu la egyahay isbeddelka howlgalka milatari ee turkiga ee waqooyiga syriya halkaasi oo dowladda syriya daacish iyo dagaalyahanada kurdiyiinta ay ku loolamayaan gacan ku-haynteeda howlgalkii gabaadka furaad waxa uu ahaa mid guulaystay waana la soo gabagabeeyey howlgalkaasi ayuu yidhi mid ka mid a markaasi mas-uuliyiinta dalka turkiga howlgalkan ayaa bilowday bishii agost ee sanadkii tegay iyadaoo ciidamada turkiga iyo mucaaradka syriya ee turkigana ay taageeraan ay diiradda ku saarayeen jabhadda jarablus ee kooxda daacish ay haysatay
wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhalinyaro badan ayaa inta badan falastiinay waxay niyadda ku hayaan inay wadamadan qurbaha usoo socdaalaan inagoo xaalkeedaba og haddana qaarkood baa sanado badan waxay ku sugan yihiin laga yaaba adis ababa iyo nairobi oo ay ka sugayaan socdaal iyo meelo kaleba ismaaciilow laakiin waxaan qofku markaas waxbaa u cad laakiin wuxuusan ku fikirin waxa ay tahay sanad ama laba sano ama saddex sano ama ka badan oo naftaada ka dhunta ma kusoo kabi kartaa haddaa qurbaha tagto marka qaar baa laga yaaba iyagoo waxbarashadooda dare tusaalean dhalinyarada lala sheekaysto kale waxa kuli foom dugsiga sare fasalkiisa koowaad baan ahaa markii anoo ahaa haddana markii dhoofka niyaddeeda soo galay baan joojiyey waxaa laga yaaba inuu toddoba sano sideed sano uu sugo waxbarashada keli ma ahan wiilal iyo gabdhaba dada guurka xitaa u daaya Haye.
si ay u dhoofaan Haye.
laakiin waktigaas go-ay waxaa da- wuxuu qofku dareemayaa markuu halkan yimaado ama meel kale yurub uu u socdaa tusaale ahaan markuu taga waana waxyaabaha dhalinyaro badan qalbijabka ku keenayso wixii loo malaynayay iyo doogii cagaarnaa iyo cuntadii fi- finjeerkii ku jirtaa la yiri iyo lacagtii iska socoto derbiga lagala baxayay markay run noqon weyso qofka qalbijabaa ku dhacaya falastiinidii lacag badan uga taalaay dhalinyarada ha u maagin meesha marka wariyaha v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa qaar badan oo dhalinyaradaas ka mid ah la kulmay oo magaalada nairobi kula kulmay waraysi ayuuna la yeeshay Een, ibraahim maxamed muuse een, niyahow buufiskan horta keligay iguma jira ummadda dhan oo oo haystaa marka buufiskan hortiisa horta niyahow cudurna maahan laakiin waa qof bilaadan ku- wax ku dhasho waaye oo een, hadda buufiska adiga ugu yaraan waxaa sugayaa like seven toddoba sano camal Een, toddobadaas sano horta een, niyahow f- wax maxaa la faa'iido iyo iyo faa'iido darro waa ku jirta horta horta waxaa ka mid ah inaan ku seega waxbarashadeeda Een, alxamdulilah een, hadda wax ii hagaaga ma jirto laakiin insha allah waan rajeynaya een, inaa wixiga ii hagaago mise hamiga ugu jiro inuu ii hirgalo Een, niyo horta waxaan u kalifay inaa buufis aan horta wadankeena horta niyo hadda meel ku dambeeya waa ujeedaa insha allah maadaama beryahan soo kabsanayo sida hore u dhaamo waayahay mu- muddada aad ii sheegtay muddo aad u fara badan waaye marka ilaa iyo hadda eh, maxaa kaaga qabsoomay buufiska ama dhoofka niyo ilaa hadda wax ii qabsoo ma jiro laakiin waan rajeynaya insha allah yaa marka ka sugaysay inuu barnaamijkan ku- ku hirgeliyo niyahow dhammaan waalidkayga oo isku duuban aa ka sugaaye Een, haddana insha allah waan rajeynaya inuu ii hirgalo insha allah waxaad sheegtay in waxbarashadaadii uu saameeyey xitaa barnaamijkan eh, buufiska ama dhoofka Eh, adigoo barnaamijkan sugaya dhoofka waxbarashadaada ma wadan kartid miya niyahow waa isku dayay laakiin waa ii noqon weysay Een, maadaama tahay dhin wiil dhallinyaraa mise qof dhallinyara oo buufis ku dhashay Een, hamigaaga macalin ku siinayna waxbarasho sii wadatid Een, waxaa jira macalin dhallinyaro badan oo saaxiibeyga oo oo horteeda ku baxeen oo mise mise dhulka mareen nafsaded ahaanteena ma siin inaan dhulka maro mise waalidkayga walaac ku beero bcause Een, dad badanaa jira oo dhulka badda libiya meelahaas ku baabi'een Een, nafsadeenna ma jeclaan in halkaas marto because waalidkayga walaac inaa u keeno ma jeclo mise adoo oo habaar waalid adoo oo ku dhimatay waxaa kaaga fiican adoo duco waalid haystoos kaaga joogto meeshaada marka insha allah ilaahi subxaana watacaala waxaa ku sugaa inuu ii hirgeliyo Een, waan rajeyn doonaa insha allah wadankee sugaysa niyahow wadan hadda wadankaas sugaan kula jira laakiin markii ugu markii ugu dambeysa wadan sweden aan sugaaye Een, hootiinkeena ugu dambeysa uu ii hirgeli waaye maxaa saameyn ah oo muddadan ama sanadahan farada badan ee aad sugaysay dhoofka ama buufiska noloshaada uu ku yeeshay Een, saameyn badan oo ku yeeshay Een, waxaa ka mid ah een, inaa waxbarashada ku waayo taas waa kuu sheegay midda labaad waxay tahay inaa macala dadka isfahan isfahan waa aa isfaham weyno badanaa Een, horta dhalinyarana beryahan waxay u bateen qof walbaa la sheekaysta buufisku kaaga sheekeynaya saa buufisku ugu ridayo Een, taasaa keentay waayo aad baa umahadsan tahay magacaaga walaal magacayga waxaa eh, maxamed cali eh, ku nool eh, xaafadda islii gaar ahaan magaalada nairobi dhalinyarada ku nool dhalinyarada badan aa nairobi ku nool mise aniga difference aan u dhexeeyo qof walba nairobi joogdee buufis wou ku dhasha because waxaa waa asxaabtiisa baxayaan waxaa waa qof hibil maalin hibil uu baxaya ama qof hibil buu soo laabtay asagoo yacni four years five years kabacdi saaxiibkiisa la soo laabanayo oo dhaqaale leh ama yacni wax bartay so laakiin aniga een, buufis waqti een, badan iska sugaayay weliman iyo hirgelin laakiin waqtigeyga waa kasii faaidays waxaa bartay waayo So, muddo muddo intee leeg baad sugaysay buufiska ama dhoofka obviously waxaan sugaa buufiska six years wadankee maraykanka Ay.
marka weli wax mii hirgelin laakiin insha allah waxaan rajeynaya inuu ii hirgelo so eh, laakiin muxuu dhalinyarada badanaa eh, magaaladan ku nool badanaa buufis wuu hayaa ama yacni qofkii yacni buufis oo yacni awoodin inuu familikiisa ama dadkiisa qaadi waayeen badanaa waxay marayaan libiya ama uu ka badbaada ama uu dhimanaya so laakiin eh, badanaa dee dhalinyarada magaalada nairobi ku nool waa iska saas muddo badanaa sugaysaa lix sano maxaa saameyn oo uu kugu yeeshay wallaahi wax saameyn uma yeelanin because een, ah, qof shaqaysanayo oo reer yeeshay oo ilmo dhalaya noqday marka haddaan helana oo ah, okay waxa because een, meeshan meel kasii wanaagsan aan rajeynaya because inaan shaqayso wax qabsado aan wax barto janistas ku helaa laakiin nairobi oo kale you know haddaa shaqa keli shaqa aa heshid because shaqadaas aa ugoysa waxbarasho ma heleysid haddii een, muxuu ah, waxbarashada u goodina dee nololaa lagaa rabaa marka nolosha ku adkaanayso waay magacaaga walaal walaal maxamed xasan ayaa la yidhahaa een, waxaana deganahay xaafadda isli nairobi wallaahi horta buufiska waxa maxaa waa sun oo dadka dhan ku dhacda laakiin alxamdulilah dadka qaar een, siday u kala qaataan een, maxaa la dhahaa aniga hadda buufis wuxuu igu bilowday hadda ilaa een, labada kun iyo toddobadii ilaa haddan wuu ahaa in badanna waa sugaya muddo badan waaye labada kun iyo todobada ilaa iyo hadda ee, maxaa horumar ah oo aad ka samaysay wallaahi horta aniga maxaa la dhahaa hadda wax horumara zaaid saasaan u gaaray ma laha een, sababtoo ah een, iskuul baan dhiganayay markii laigu bilaabay een, sheekadan buufiska iyo waxaas iskuulkeyga iyo waxay noqotay inaa een, ka dhaco oo maxaa la dhahaa dropout ku noqdo een, waxbarashadeydii iyo waxaygana een, ilaa hadda meel kuma ogi waqtigeygana ilaa hadda een, hadda insha allah inaa waxbarasho bilaabaa rajeyna usoo jeesto aad ba umahadsantay mahadsanid kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool eh, nairobi oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xare
wiil ku koray miyiga oo noloshiisa ku faraxsan ayaa haasaawe waxa uu dhex maray gabar reer magaalaha ismaaciilo oo wax baratay haye mid weliba wuxuu dhinaciisa ka sheekaynayaa nolosha uu haysto halka gabadhuna ay u aragto wiilkan reer miyiga ah inaanay isla jaan qaadi karinba haye waaba waaba dhibe haa marka haddaba sheekada labadan dhinac dhex maraysa waxaa noo soo gudbinaya hal abuur maxamed barre cabdi oo ku nool dalka jabuuti waryaheena sagal siciid faarax ayuu waramay
Ee, kulantidii u horeysay markuu deeq arkay gabadhan ee, muuq ahaan xoog u qurux badan isaga markii ay cajabisay waxa uu isku dayey inuu maaragtay ee, wixii uu rabay inuu weydiiyo uu markaa usoo bandhigay hawshiisii marka salaamu calaykum markuu yidhi kadib ee, calaykum salam kala qaatay waxa uu yidhi ee, gabadhaadan diirdiiran ee daarta sare joogta ee dirica soo xidhatay iyo dahab dhalaalayo xubnahaagan kala daadsan iyo deeqa quruxdaadan degan aragtidaadii indhuhu way ku doorateenoo qalbigana dareen baa galiya damacan koobnayne ma dembaa ku jira xaalka waan soo durkinayaay maxaalka ma dembi baa ku jira xaalka waan soo durkinayaay kadib deeqa hadasha waxaa jiri dembi maaha dooq iyo jacayl inay ku daaraane waa xaal dabiiciya inuu damac ku keenaaye anna kuguma diideen haddaan ahay dadkaagiiye dusha lagama rara awr hadduu dacayda diidaaye inaadeer ducaan kugu daroon daaha kuu shudhaye daydayo degmada reer miyigu waa dadkeenniye aa isulaafal ma nihine macnaha xaggii heerkiina bal u kac markaa bui deeqay degmada reer miyigu waa dalkaygii doog iyo barwaaqaa jirtiyo dunyo caana leh dabayl caafimaad baa jirtuu daa'imkeen wadee war baa kaaga daahana qof yahay iguma diideeni waxaayuu cirkii noodu uu doogii soo fiilay waxaayay dareemadu baxduu daaquna isgaadhay dirdir weysha la iskugu sitoo dibadda loo waabay duurkii markay soo fushay dooxatada daaqdo haddii aad mar soo daawataa iguma diideeni haddaad xaaladdeeda ogaan lahayd iyo noloshaan ku jirna maa diideenba lahayd nacam noloshaabaa taalo wanaagaasaa yaallo wax- waxbaan ad ka ogeyn adigu ee deg deg iigu raac buuhi xaalka waana soo durkinayaaye gabadhii baa hadashay deeqa waxay tidhi waar wiil yahow daryeel kaama rabiyo dunyo caana leh waxaan ahay darmaan xaaji dhaloo daar ku noolayd waxaan ahay naf doolaarka iyo dahab ku noolayd dibadaha dhowaan baan ka imidoon dhigay dadaalkii iminkaan dibloonkii hantiyoo nolol diyaarsaday dugsigii tacliintaba haddaan helay daryeelkii waar wiil yahow inaan kugu digtaa kulama doonayne nimankaa diyaaradaha lay danino hoostaale dembi baaba ani igaga sugan dabamarkaagaaye daydayo degmada reer miyigu waa dadkiinii war xagga dadkiina u kacbaleed inaan adig ku raaco haddaan ku raaci lahaaba dembi baaba igaga sugan markaa buu ihi deeq ha degenay adduunyadeen ma jira duul ku waara duni aakhirsaman baa nahiya kama dambayntii ma degana adduunyadani waa sida dabaysha way laba dublaysaa halkiiya daahim abidkeed dibiteega doolaar kaliya kaa dermada jiifo dugsi iyo tacliin kaa dhigtiya dalaga kaa beeri duuliyo cirkaa doorayaya kaa ratiga daalshay daa'im baa inoo sheegay oo ma laha dow dheer qabri lagugu daahaad ka mudan oo dafiri karin waana daaqad kuu furantay iyo deeq rabaani ah dibloon laguma weydiiyey iyo duulka aad tahay shalabay rag daaraad lahaa wala danoobeen maantay kuwii daayacnaa soo dallacayaane adigoo ishqiga daacaddaa dariif ka eegayo adigoo dadnimo fiirinoo diidin hadalkayga deg deg iigu raac buuhi xaalka waan soo durkinayay haddii aad waxbarasho leedahay iyo haddii aad milyaneer tahay iyo haddii aad dibiteed tahayba adag kuu taalla adduunyada qabrigaad ka galaysaa ina ila hadal ha midda labaadna dee maaliyadan iyo lacagta kuma xidhna waxbarasho qolana kuma xidhno ilaahay baa cid doonuu siiyaa siiyaa ma sheegtaa meesha joogee waxba maaragtay adigoo ishqigan daacadda dariifka eega adigoo nacam jacaylkaygan daacadda dariifka eegayo deeqa waxaa tidhi waarin adeer dhulkoo deme hadduu dirirku soo hooro waa hogo tusaale daartaad dhex joogtiye dugsi ka gama uu kuu diido tikadaha inaad seexato u ku dhigaya nacam anoo meel fiican oo bandarada ku jiro oo ho- hoy diiran ku dhex jiro cirkii oo soo daatay haddii aan meeshii diiramayd hurdo ku heli waayo de inaan banaanka usoo baxo cirkaas ku dhigo yay maaragtay yay ii ahaanaysaa iyo xaalku noqonaysaa ani haddaan noloshaan maanta ku jira haddaan adig ku raaco waxay ka dhigan tahay nin noloshaa ku jiray oo taa ku doorsaday bay ka dhigan tahay deel ku dhigaya anigoo ishqiga daacadda darifka eegayo dadnimada anoo fiirinoo diidin hadalkaaga inaadeer hablaha lama dirqiyo lamana dahrogo dal shisheeye lama geeyi iyo duulaan gaara duulay garanayn cabiroo dareenka iyo ishqiga dooqa iyo guurka degmadaada ruux kula gasho oo garan duruuftaada oo go-aan doora kula qaadata lala dekeeya ee iga duurka qof yahow lama dirqiyo ruux ku diirniciya markaa wuxuu deeqay dabuubtaad i tidhi way damqaysaa dar allee jacayl daacadaa laabta ii degay go-aan doora baan qaatay oon dib uga laamayn inaan caawa kula duula buu deelku dhigayaa adigoo durriyadaad ka timid dib u jaleecaynin jidkoo durugsan dowgow fog baad deeqa noo yaali waa dabeecaddiinoo qof yahay abid ma diidaani ninka dunya nee sheegta waa daba raxlaysiine deg deg igu raac buuhi xalka waan soo durkinayaa ninku ma waxaana dacwadan wada isagu ma maaragtay mar haddaan geel iyo loo iyo iday iyo baraaqan usheegu leey gabadhan nimcaddiiba mar haddaan u bandhigay waxay kugu diidaaba iska yaree waa dabeecaddiino namari bule gabadhii baadasho waxay tidhi war dog iyo barwaaqada hadday duunya kuu daaqdo ood ida daylan leedahay debnuhu kuma caddaadeen dalab lugaha kuma yeelateen mana dihaashteen adigoo da'daa jireelkuu kaama daateen dikadaha ma meeraysteen sida daroogyaan adigoo dameer wada hawada kuma dabaasheen bal inaad dul bal inaad dallagan tahay qof yahow ilama doodeen dhulkoodadan habeen dema degmadii kama timaadeen daabiyad ma soo joojiseen dunyadiinnii bal inaad duxiya dheeflahan iyo damiirtoona hooyadii ku soo dihatay ee duudka kugu qaaday sida waxay dokteertahay qofkii kugu dabiibaysay abaalkayga kuma dooriseen dayinkayga dhiib abaalkayga kuma dooriseen dayinkayga dhiib war wiil yahow inaan kugu digtaa kulama doonayn adig aad dalbadacayda iyo inaan ku diidaaye iga durgu qof yahow lama dirqiyo ruux ku dirnaya waa haddeeto wuxuu ku dhimanayaa maaragtay meeshayga waxba ka soo ifiin buu arkayaayo wuxuu leeyahy isdifaac haddeeto aniguba ma doonayn inaan wada dakaynaaye qofkaagani afkii diratee dubatay beerkayga tani waalidkee daalisee diinna garanayni tani dibad wareegsiga habeen guur ka door mooday wiiba iga daaweyn tuuri saad anigay diiday waa maxa- marka anoo ka naxbaan lahay buuri gabadha walaashaaye haddaad halkaa isla joogtid waaba wax iga daaweyn buuri haye ismaaciil maxaa kaaga baxay waraysigii ay wariyeen sagal siciid faarax la yeelatay al abuur maxamed bare cabdi dee waxaan islahaa inanta dee waxay kusoo gabagabowday inantu islaha ka yar naxo maya si u Barwaaqada iyo wada xaggee?
maya si u wada waa ku jeclahay soo lahaa haddana ayadii kusoo jeesto dee ma haye inantu iyada is adkaysay iyadoo Hay.
wax doonaysa ayaa habluna caan bay ku yihiin falastiine maya maya waxaa la yidhaahdaa qofka markaad jeceshahay haye marna meeshaas ma gaari karti haye Ah, may waa adigu Marka xaalku is- intii hore ugu isla hadlay hadlay.
sheekadii isla sheekadii marna waa ku jeclaha ku yiri marna kuma doonan ku yiri marka isagaa isburiyey ninka Xag- xag- xagga dambe bay sheekada kasoo xidhantay maxay noo xiga falastiine Een, waxaa noo xiga kaalmihii sugaanta Waa waa heestee.
heestii raaxayso wiil yahow aamina africa
Raysal
walba filaya falastiini heestan laftigeeda ma ma wiilkii la raaxayso socdo wiilihoo lagu baryaaya
hadee inan wiilkii way maagaysaa inantii ya ma waxay ka jawaabaysaa maansadii hore waxay leedahay tii kuu riyaaqdaba haddaad u roorto haye ya ma intii raysan maysida raaxayso wiilihoo ya waan gartay da intaas kaga nimaadno heestaasay ku luuqaynaysay amina afrika haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan u dhashay dalka kenya ayaa waxa uu xidhiirka kubadda cagta adduunka ee fiifa u gudbiyey dacwad la xidhiirta in qori madaxa laga saaray si uu u soo gebagabeeyo qandaraaskii uu kula jiray kooxda golden arrows ee dalka south africa ciyaaryahankan oo lagu magacaabo clifton mieso ayaa waxa uu sheegay in dhacdadani ay dhacday afariy tobankii janaayo ee sanadkan ayna ka dhacday xarunta kooxda golden arrows ee magaalada durban ee dalka south africa ciyaaryahankan oo afar iyo labaatan jir ah ayaa waxa uu doonayaa in xanibaad dhinaca lasoo saxiixashada ciyaartooyda lagu soo rogo kooxda golden arrows islamarkaana la siiyo labaiyo labaatan kun oo dollar oo uu sheegay in weli uu ku leeyahay kooxdaasi lacagtaasi oo uu qayb ka ahayd mushaarkiisa kooxda golden arrows waa ay beenisay eedeymahani waxaana ay sheegtay inaanay jirin dhinaca kale ciyaaryahan zalatan ibrahimovij ayaa waxa uu xaqiijiyey in kooxda manchester united uu kula jiro wadahadallo uu qandaraaska ku kordhinayo waxaana uu sheegay inaanu marnaba ka tegin shaqo qabyo ah ciyaaryahankan u dhashay dalka sweden oo shan iyo soddon jir ah ayaa waxaa qandaraaskiisa ku jira muddo labiyo toban bilood oo kale oo dheeri ah oo haddii uu doono uu saxiixi karo taasi oo lagu daray markii uu ka soo wareegay kooxda baris san jerman hagaagiina dhaafay aynu aragno waxa dhaca hadda wadahadallo ayaa socda ayuu ibraahimovic u sheegay wargeyska manchester evening news ee ka soo baxa magaalada manchester heshiiskayga waxaa ku jira sanad dheeri ah sidaa darteedna waxaan doonayaa in aan wax wanaagsan sameeyo balse aynu sugno oo aan aragno ayuu yidhi ciyaaryahan ibraahimovic ugu dambayntiina ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda tottenham hotspur eric lamela ayaa waxaa la sheegay inaanu ciyaari doonin inta ka hasan xilli ciyaareedkan kadib markii dhaawac uu ka soo gaaray dhinaca sinta ciyaaryahankani u dhashay dalka argentina oo shanlabaatan jir ah ayaan u ciyaarin kooxda sparis tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii tegay sababo la xidhiira dhaawac soo gaaray iyo qaliin lagu sameeyey kooxda tottenham ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay isku daydo wax badan in ciyaaryahankani uu dib ugu soo laabto garoomada hase yeeshee ugu dambeyn ay go'aan ku gaartay in qaliin lagu sameeyo si dhaawiciisa si toosa uu ugu soo bogsado ciyaaryahan lamela ayaa waxa uu saftay afar iyo toban kulan xilli ciyaareedkan ka hor intaanu dhaawaca soo gaarin wuxuu kooxda tottenham kaga soo biiray naadiga roma sannaddii laba kun saddex iyo toban waxaana xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay uu ahaa kii ugu wanaagsanaa tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda tottenham waxaana uu dhaliyey saddex iyo toban gool xubintii cayaarahana waa nagaintaas
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo axmed cali sheekh haye ismaaciil markana maxaa noo xiga haatanna dhinacii heesaha bal maanta dhinacii hablaha ayaynu soo qabanaynaa marar badan dhinaca wiilasha ayaa heesaha aynu marka jacayl ma tahay masuuli dagaalan ku jirnaa jacayl aynu teginaa iminka Okay.
weliba jacaylka kii ma garanaysaa een, ee, asalka ahaa haye marka waa barashadii cidlowday baa la yidhahdaa waa qaaliladan mama noqon karti
inkastoo oon ku caashaqayra kaka calmadeedii candigayga ka rabay ceshina wadaagni inkastoo oon ku caashaqayra kaka calmadeedii candigayga ka rabay ceshina wadaagni ruuxan caadil kuu qorin marna lama caway sidee hawa iyo nasiiba cawa iyo nasiiba lagu caana maala ciishadaad arkayse ruuxan caadil kuu qorin marna lama caway sidee hawa iyo nasiiba cawa iyo nasiiba cishadaad arkayse mar haddaan xaruusiyo inaan ceesh wadaagna calabkeenu gees maray calooshayda kuu furan adiguna cisiyo sharaf cimriga ku noolow mar haddaan xaruusiyo inaan ceesh wadaagna calabkeenu gees maray calooshayda kuu furan adiguna cisiyo sharaf cimriga ku noolow
waa jacaylka wa dareentay waan filayaa waxa loogu gulleeyahay iyo ma u duceysa hadda ducay kusoo dhammaatay jacaylku sacdo ugu baahan yahay falastiinay heestaas codkaas qaaliladana wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyaano ismaaciil xuseen farjara tan iyo intayna afarta galabta kulmayno waxaan idinkaga tegayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh kiilantana